hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay bandhigga qorshaha qaran ee istaraatiijiyadda shanta sane ee soo socota ee qaxootiga barakacayaasha iyo dadka soo gurya noqday daafurka bandhiggan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro xildhibaano agaasimayaal iyo xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadinimada safiyo xasan maxamed gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa ka warbixisay diyaarinta qorshahan istaraatiijiyaddan waa istaraatiijiyad taalay bay ahayd shan sano labayo labaatankii baa la sameeyey waxaa ka qayb qaatay igad baa waxay ku lahayd qayb ku lahayd oo aan ilaawi karin aanan u mahadnaqo ila tahay laakiin dib baan u furay markaanima dib baan u furay marka waxaa ku jiray covidkii baa ku jiray howlo kaloo badan baa ku jiray marka waxyaabihii dee markaan wax badan aan kusoo kordhinaynin ayaan ka saarnay waxaan ku darnay marka maxay global refugee balajyadii dowlad soomaaliya lahayd baa lagu daray waxaa lagu daray sharciga dowlad soomaaliya qaxootiga sharci ma lahayn sharciga baan ku darnay oo sharciga in la meel mariyo oo commitee loo sameeyo oo dowlad soomaaliya ay mas-uul ka noqoto dadkeeda qaxootiga ah kaas hadday dowladdu ayadaysa dadka wakiil ka ahayn adduunka wakiil uga noqonaya so waxaan uga mahad celinayaa ra-isul wasaaraha iyo xukuumadda iyo special madaxweynaha oo saxiixa sharcigaas sharciga anagu noo yaalaa in la dardargeliyo la qabtan waxay ku xihan tahay anagoo midaysan dowladda initiative ka qaadata iyo markaasaytoona aan weydiisan our private sector oo ayaguna habeeni maalina galab taagan hormuud foundation aa ujeeda hadda halka fadhiya iyo the rest that I cannot magacooda soo koobi karin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgali munaasabadda bandhigga ayaa ka hadlay muhiimadda qorshaha qaran ee istaraatiijiyadda qaxootiga soomaaliya haddii aan anag dadka soomaaliya soomaaliyeed maanta waxaa la sheegay in one third dadkeen ay yihiin barakacayaal hal saddex dadkeennihi barakacayaal arrin aad iyo aad u adag waaye oo arrin u baahan marka inay noo noqoto micnaha mudnaanta koowaad oo aan xoog saarno dhowr sano ka hor waxaa la sheegay barakacayaasha jooga magaalada baydhabo waxay ahaayeen saddex boqoloo kun oo lala yaabanaa hadda waxay maraayeen milyan iyo iyo iyo kasiyaada taasoo ah inay barakacayaashu ay kordhayaan aanay aanay aanay yaraanaynin marka arrintan marka in loo sameeyo qorshahan ama istraatiijiyadan oo lagu wax looga qabanayo barakacayaasha looguna raadinayo xalka waara si ay u noolaadaan nolol karaamaysan runtii waa arrin aad iyo aad u mudan in la bogaadiyo saaad ogtihiin marka waxaa jirto bulsho badan oo markii hore deegaanadoodii ama isaga ladnaa ama uun wax ku qabay marna waxay ka soo qaxaan waxa ka dhasho climateska iyo dhibaatooyinkiisa ayay kasoo nabad guuraan iyo abaaraha iyo roob la-aanta markay kasoo qaxaanay dadkaasi soo guuraan dadku labay noqdaan dadna waa dadka aragteenoo intay dibadahaas ama maxay tol ama colaadaha uga qaxaan ama dhibaatooyinkaas ee wadamada dariska gala kadibna fursado kaleo dunida u helo kuwaasi sumadaha waxay iska haystaan international aniga waxaan isleenahay qaxootiga caalamiga waay walow markay soo dadaalaanoo qaybtood fiican yihiin noo soo laabtaanne dowladda dhexe ee dalka ayaa muddooyinkii dambe waday qorshe lagu horumarinayo qaxootiga iyo barakacayaasha